shirkaanyaha qabanqaabiday wasaaradda gargaarkii maareynta masiibooyinka jubbaland iyo welibaa ku qayb galay hay-adaha samafalka iyo haan dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba lanku hadalay sidii lanku horseedi lahaye fatahaadda iyo roobabka iyo saameynta kudhaalada korta iyo sidii lan wajahan lahaye wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarkii maareynta masiibooyinka jubbaland maxamed cusmaan jaamac oo uusa dahfuri shirkaan iyo weliba usa ku hadalay sidii aan kuga honta wasaaradda inay ku horseeta khataraha masiibooyinka imarkiiyo dhiyaana sidii aan sameeyi lahaytay xaal deg degeeka iyo yaraayowga saameynta wasiirka iyo weliba sidoo kale uuse sheegay iniyou la kaalada doonaan hay-adaha caalamiga iyo haan dowladda sidii barnaamijkaasi ian ku horseeda fadeena
maanta waxaan u fadhinaa ka arrinkii in lagaga tashto shirkii laga baqayay ilaahay nooma keene fataahadaha iyo roobabka aada u badan kaas oo aan ka wada arrinsanayna annaga iyo hay-adaha batanalka iyo dowladda dhammaantood sida looga hortegi lahaa sida loogu diyaargaroobi lahaa sida maaragtay dadkeenna haddii ay masiibadaa dhacdo aan uga hortegi lahayn aan wax ugu qaban lahayn aan ugu sii diyaargaroobi lahayn shirkeennu inta badan kaasuu ku saabsan yahay wasaaraddu waxay soo diyaarisay siduu horey u sheegay agaasimaha prestation ku saabsan her state maxaa haddii dhacaan lagu qabanayaa qaabkee loo qabanayaa xagee laga maraya maxaan u baahannahay waana soo jeedin doonaa duaalidnu insha allahu tacaala shirkeennu gadaal ayuu u badnaan doonaa aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa sidaa aad heeganka u tihiin inaad jubbaland dadkeedii aad wax u qabataan annagana diyaar baan u nahay sidaan ugu tashan lahayn shirkeennii wuu inoo furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu shirkaanku dhihi magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose kooye xillo dhowaan hay-adda maarinta masiibooyinka qarankii hasaartii digniinaka eeden roobaba lakuyaaba iniyo u badana gobollo kumid ee dalka soomaaliya ooay kumid ayin jibooyinka kaasi oo lanku digaaya dadka inay ku fogaadaan meelo xeebo leh islamarkaana ku digtoonaadaan meel kastoo khatar markaasi ku dhalada korta